magaalada hargeysa ee xarunta maamulka la magacbaxay somalilan waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku geeriyooday laba nin oo etoobiyaan ah raggan oo shan ka kooban islamarkaana ka shaqaynayay goob bulaacad ah oo ku taalla xaafadda jigjigiyar ee magaalada hargeysa ayaa waxay la duntay laba ka mid ah raggaasi muddo lix iyo toban saac oo baadigoob ah kadib waxaa bulaacadda ku taalla magaalada hargeysa laga soo saaray meydadka laba ruux oo etoobiyaan ah qaar ka mid ah ehelada labada ruux ayaa ka warbixiyey sida ay raggan ugu dhaceen goobtaas odaygii wayaan labadii dee way shaqo tageen labadii bay ku dhaayeen baa layidhi labadii intuu ku dhaaye bas lamaga arkinba subaani markaan sidaa u toose baa lai yare odaygii kaale gulaadiba ka dume sakaale markaasaan u imide waa laba laba qof wayeen labadii habeennimoy shaqo tageen laba qof bay ahaayeen laakiin saan u maqle waa shan qof baa maqle saddexdana way joogaan dhacdadan ka dhacday xaafadda jigjigiyar ee ka tirsan magaalada hargeysa ayaa ku soo aadaysa dhacdooyin ceenkan oo kale ah oo laga soo tebiyey magaalada hargeysa iyo deegaanada ku teedsan iyadoona si aad ah looga soo tebiyey shilalka gaadiidka